Isku duwaha wasaaradda horumarinta beero Somalilan ee gobolka Saaxil ayaa kormeera ka seediya degmada Abdalla Maalesiyad oo kula kulmaya qeybo ka mid ah beeraleyda degmadaasa. Kulankan ayaa isku xog wareysadayanga walxasaarowka beero iyo sida loonku baahanye in beeraleyda ku faa'iideysadayanga sidii ahan saara lahayanga dalaga oo lagu qumaaramawa oo guriga dibadda lagu sheenawa. Gadoomiyaha degmada Abdalla oo ku hadalaya walyaawayo ku faa'iideysadeenga taabashada beeraha.
iyo bulshadaba waxbuu soo kordhiyey environmentka wax badan buu ku soo kordhiyey wax soo saarkii dalka wax badan buu ku soo kordhiyey waata keentay inaan annaga laftaydu ku dhiirano oon beeraley aniga laftaydu noqdo oon beer ka ag sameeyo waxaan leenahay ha laga faa'iideysto waa wixii ugu qiimaha badnaa maanta wixii lagu noolaanayay qofka halkan jooga u baahan maayo wax kale Isku duwaha wasaaradda horumarinta beero Somalilan ee gobolka Saaxil Ismaaciil Cali ayaa waliba uusa beeraleyda uusa kala dardaaramay iyo lama jibaaran walxasaarowka beeraha.
beer sidan gobol gobolka saaxil ku taalla oo wax soo saar noocan waxa weeye oo kalaa leh Een, kolley wax soo saarka beertan ku yaalla aad buu ballaaran yahay runtiina waa waxa weeye ee, wuxuu tusaale nool u yahay een, gobolka saaxil iyo guud ahaan jamhuuriyadda somalilan xildhibaan bidhiidh Ee, wuxuu tusaale nool u yahay dadka waxa weeye een, ama xildhibaanadii hore ama xildhibaanada maanta jooga ee guud ahaan gobolka saaxil inay waxa weeye ay dalkooda iyo gobolkooda iyo beerahooda aaminaan ay wax kala soo baxaan Een, annagana waxa weeye waxaanu ku faano iyo hormuud iyo tusaaleu noogu yahay Een, waxaan doonaya inaan uga faa'iidaysto fursaddan iyo kormeerkan maanta een, guud ahaan gobolka saaxil qof kasta waxa weeye gu- gobolka saaxil degan inuu ku tamaniyo inuu soo saaro barodhag iyo wax soo saar noocan oo kale ah oo beertiisa uu ma- waxa weeye maalgeliyo oo beertiisa manfac uu ka soo saaro si isagana waxa weeye ay faa'iido ugu noqoto ummadda waxa weeye reer somalilan iyo guud ahaan gobolka saaxilna ay faa'iido ugu noqdaan Een, wax kasti waxay u baahan yihiin dadaal iyo tacab Een, wuxuu dadaalkan maanta waxa weeye beertan aynu maanta joognaa waxaa la yidhahdaa gobolka saaxil beeraley maaha laakiin waxaa degmadan oo keliya oo madheero keliya meel ka beer badani ma jirto Een, khu- khudaartay soo saarta dooxaguma waxaa loo iibgeeyaa burco iyo hargeysa Een, waxaanu rajaynaynaa insha allahu inaanu dhiirigelin doono oo aanu hore u socon doono oo aanu dadaali doono ugu dambeyntii gudoomiyaha gobolka saaxil cali cabdi cabdulaahi ayaa beeraleyda saarayanga dalagyada qiiwasha shilduban kuma hadnaga sidii ahan saarayanga dalagyada noocyada shilduban ee dalka ku bahayanga halkan maanta waxaanu u joognay inaanu ku qabsanay maanta shirkii isuduwayaasha gobolka Eh, islamarkaana aanu ka qayb gallay inaanu runtii xoogaal u noqono bal wax soo saarka iyo tacabka een, eh, dadka gobolka saaxil ay geliyeen dhulka een, wax soo saar wax lagala soo bixi karo tacabka iyo sida aad wadanka runtii in ama wadanka u arkaya meelaan muxuu ahaaye wax laga tabcan karin ama qalbigooda ku xidhay dibadaha inuu yahay eh, dhulkeennu halka keliya lagu baahi baxayo hadday buur tahay iyo hadday bannaan tahayba meel kasta oo dhulkeenna geed midhaan lagu ridaa uu ka soo baxayaa marka dhulka ha la tacbado